Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha Dowladda Koonfur Galbeed Mudane Xassan Cabdiqaadir Maxamed ayaa tababar ku saabsan khilaafaadka xalinta u furay guddi ku-meel gaar ah ee degmooyinka Xudur iyo Tiyegloow ee gobolka Bakool. Daafurka tababarka ayaa waxaa wasiirka ku wehelinayay Wasaaradaha Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta ee Koonfur Galbeed, Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Garsoorka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Yuusuf Nuur ayaa ugu horeyn ka hadlay xaaladda deegaanka.
had iyo maanta inaan kulankan goobjoog ka ahaado maamulka degmadana maanta waxaan aan aad u soo jeedin maamulka degmada xudur runtii wax ay qabteen wax oo maaragtay shanta farood oo oo maaragtay calaaca la saaro qoraxda la saaro shan farood maclin karta macilinaysa marka degmadan waxqabadkeeda oo ay hore gadoomiyaashii hadda ay joogaan waxqabadkooda wuu muuqdaa waxaan leeyahay inay law sii eh, law jibaaraan
wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed nuur siidow ayaa ka hadlay sababta loo furay tababarka maylan fure seminaar oo xalinta khilaafaadka ee macno sheeme ah inaysan khilaafaadkii degmada ka jira iyo degmooyinka qaarba xalay u waayteen ama aqoonin la hayn meh laakiin een, adduunyadaba sidii ay maalinba maalinta ka dambeyd abdheyda naqdaasa ee, marba marba ka dambeeya adduunyada walaha ka zaa'idee marka walaagay isayna ma aragne oo ku fahamsantiin khilaafaadka xalintaas saraakiishii oo casharada biyaase naftirkiinba inay cashar siidan iyoona walaagay iyo maaragne siinkatalgalan inay siin sheegan yacni marka may naqdaase aqoon weyda- aqoon isweydaarsiya naqdaasa sidii oo eh, khilaaf kalan xalii lahay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed ayaa kula dardaarmay maamulka inay sii laba jibaaraan dadaalkooda Eh, dadka bulshada usan ereyga ushisha duunyo koo waalan ka jara koo fiyawa ka jara koo nabadiis qabo ka jara eh, koo sida aad falaasaban falaana ka jara walaas oo dhanga maamulan at marka in dadkaasay eh, qaabkii la kala dhaqama lahaaye oyoo laka hogaamiyi lahaaye oyoo walanka qobada lahaaye yoo laka hormarayi lahaaye layaha ka jiidada faday in la halaya muhiima marka guud ahaan iyadan ka faraxsana in mayla raayo silo ku faa'iidaysado kolley eh, walaa unan koyni mahayna laakiin maadaama una koyni wala go'aansanay inuuna eh, arrintaasna qabanno unuuna wasaaradaha muhiima ningata eh, maamulka tiiglow usuuna rooga raadan wada shaqaynta maa lamada maamul naftasho iyadaa muhiimagaad in maamulka inta rooga dhisanyi maamul dowladeedo sida gadoomiyaha ballanqaaday iyadan ka mahadnagaan in walkasta oo degmadan koohiyoona qaybtiyoo ku halaano ku faa'iidaysadaan ama nagatoy seminaaro nagatoy ama walkala hor mashaariic horumarineed ee nagatoy ama wal dadka eh, si guud wallanka qobodaw nagatoy